natiijadii guddoomiyaha duqa degmada garowe caasimadda dowladda puntland hogaamin lahaa haddii laha idmo shanta sano ee soo socota waxaa tartamayey laba xildhibaan laba laba oday axmed abshir jaamac bakuuke wuxuu helay sagaal cod axmed barre siciid axmed barre wuxuu helay siddeed iyo toban cod sidaas wuxuu ku yahay axmed barre guddoomiyaha ama duqa caasimadda dowladda puntland waxaan halkan ka caddaynaynaa in si xaq oo xalaal ah ay u dhacday arrintaasi waxayna ahayd arrin laga shaqeeyey oo ay ka shaqeeyeen dadka waxgaradka ah siyaasiyiinta qaybaha kala duwan oo bulshada waana muuqday guddoomiyuhu sababtu ku muuqdayna waa kabasitigiisa aqoontiisa shaqadiisa oo ahayd inuu sagaal sanno xildhibaan ahaa inuu yacni waxa weye waxyaabo badan oo horumarinaana qabtay nin bulshada ay xildhibaanaduna doorteen laguna boorriyey buu ahaa anuu waxaan nabadoon ciise caduur doorashada goobjoog baan ka ahaa waxaa ku guulaystay axmed barre siciid wuxuu helay siddeed iyo toban cod waxaa laga guulaystay axmed bakuubke oo wuxuu helay sagaal cod saasaan goobjooga ka ahaa aad iyo aad baan u soo dhowaynaynaa aadna waa ugu hambalyaynaynaa guddoomiye ku-xigeenkana waxaa helay xamari toddobiyo toban cod buu ku helay waxaana laga guulaystay cismaan